wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada marwa shukri xariir ismaaciil ayaa waraysi khaasa oo ay siisay shabakada wararka ee wajala news ayaa waxa ay warbixin kooban ka bixisay wasaaraddeeda marwa shukri xariir oo arrintaasi ka hadlaysana waxa ay tidhi bismillahi raxmaani raxiim wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu waa wasaarad u xil saaran howlaha arrimaha bulshada guud ahaan indhindhayntooda iyo maxaankuda ka warreyntooda inkastoo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aada moodo maxaankuda shaqooyinkii ay maxaankuda markaa arrimaha bulshada la eego ay jiraan wasaarado fara badan oo maxaanku dhahda de arrimaha bulshada ka shaqeynaya haddana wasaaraddan waxay khaas u tahay maxaanku dhahdaye kobcinta maxaanku garaadka bulshada iyo maxaanku dhahda sidii bulshada loo loo horumarin lahaa in habdhaqankeedana maxaan ku wax looga bedeli lahaa lagu toosin lahaa maxaan ku dhahday bulshada waxyaabaha maxaan ku dhahday danta u ah iyo maxaan ku dhahday sida ay uga qayb qaadan lahayn maxaan ku dhahday horumarka dalka guud ahaan maxaan ku dhahday howlaheeda ugu waaweyn waa kuwa in si gaara markaa waxay isha ugu haysaa wasaaraddu maxaan ku dhahdaye dadka nugulka ah maxaan ku dhahdaye u baahan in la la kaabo ama maxaan ku dhahday kor loo soo qaado dadku marka had iyo jeer le nugul la yidhaahdo waxay u haystaan maxaan ku dhahday dad faqiira un laakiin dadka nugulka waxa weeyaan dadka u baahan in wacyigooda maxaan ku dhahday kor loo qaado in maxaan ku dhahday la dardargeliyo si markaa deedna qof walba ugu tashado maxaan ku dhahday maskaxdiisa iyo maxaan ku dhahday muruqiisa ugu tashado marka gaar ahaan haweenka caruurta dadka maxaan ku dhahday naafada ah in maxaan ku dhahdaye in dadka maxaan ku dhahdaye in u baahan in maxaan ku dhahday kor loo qaado oo maxaan ku dhahday la kaalmeeyo in ayay maxaan ku dhahday wasaaraddu mas-uul ka tahay waxa kaloo wasaaraddu mas-uul ka tahay saa magaceeda ka muuqata waad arkaysaan maxaan ku dhahdaye shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa ayaa ka muuqata marka xitaa arrimihii bulshada waxa soo gelaya maxaan ku dhahdaye in baahiyihii kala duwanaa ee nolosha u baahnayd ee maxaan ku dhahday bulshada hadday noqoto maxaan ku dhahday fayadhowrkii hadday noqoto maxaan ku dhahday ilaalintii iyo maxaan ku dhahday sugudii deegaanka inkastoo wasaaraddii deegaanku ay jirto haddana anaguna qeyb weyn ayaanu maxaan ku dhahday ku leenahay oo wasaaraddii deegaanka oo kale hadday ilaalinayso dhirtii annaguna dadkii baan ku ilaalinaynaa maxaan ku dhahday deegaankii oo bulshadii ah ayaan ayaan maxaan ku dhahday ku ilaalinaynaa laba kala maarmaaya in maaha in waynu aragnaa in maxaan ku dhahday hadday waxbarasho noqoto waxbarashada waxay kor soo qaadaysaa tacliintii bulshada ayay kor soo qaadaysaa annaguna dee dadkii tacliintooda kor loo soo qaadayay oo bulshadii ah ayaan maxaan ku dhahday aanu nahay bulshadii baan maxaan ku dhahday wakiil ka nahay oo maxaan ku dhahday waynu eegaynaa marka siyaabahaasna wasaaradaha hadday noqoto caafimaadka waxbarashada deegaanka kuwa arrimaha bulshada ka shaqaynaya oo dhan waxaanu wadaagnaa wada shaqayn farabadan iyo meelo farabadan oo maxaan ku dhahday aan ka soo gelayno waayo shaqo kastoo la qabto waxa ku dhex jirta dee waxa qabanaysaa hawshu waxa weeye waa bulshaa qabanaysaa bulshadii qabanaysa markaa dadna qaabka ay u qaban lahayd iyo sida uga qaybgeli lahayd ayaanu ka wada shaqaynaa dhinaca kale in wasaaraddu waxa weeyaan laba waaxooda waaweyn bay ka kooban tahay labada waaxood kale waxa weeyaan shaqadii waaxda shaqada marka wasaaraddanu maxaan ku dhinaca kale marka laga eegana arrimaha shaqada ayay mas-uul ka tahay in shaqaalaha dowladda weyn ogle civil service commission ayaa jira laakiin annagu shaqaalaha madaxa bannaan ama shirkada ha u shaqeeyaan ama hay-ada ha u shaqeeyaan ama iskood muruqmaal ha u noqdaane dadkaasaanu anagu maxaa kuwan hoos yimaada ay yihiin in maxaa kule shaqaalaha aan dawliga ahayn oo dhan ayaa annagana hoos yimaada inoon shuruucdooda ilaalinaa in maxaa kule waxay xaq u leeyihiin ku ilaalinaa in maxaa ku dhahday u doodnaa haddii maxaa ku dhahday wax dhibaato ay ka soo gaadho dhinaca maxaa ku dhahday shaqada haddii maxaa ku dhahday tacadi kaga yimaado waxaasoo dhan maxaa ku dhahday in haddii shaqooyin ay gelayaan inay shaqooyinka si feera u dhaceen oo maxaa ku dhahday si cadaalada ay u dhaceen waxyaabahaasoo dhan ayaan maxaa ku dhahday ayaynu ka daba tagnaa oonu ilaalinaa waxaa kaloo waaxdaa shaqadu ay qabataa dhallinyarada jaamacadaha kasoo baxday job center baa jira ama shaqa doon meel la yidhadoon oo maxaa ku dhahday wasaaraddu ay leedahay meeshaa shaqa doonna waxaa kor loogu qaadaa dhallinyarada ayaa tacliintoodii tiyariga ahayd ee qoraalka ahayd ay soo barteen ayaa practical loogu bedelaa inay balgacantii ka qabtaan ee ka shaqeeyaan oo qof walba cilmigii uu soo bartay uu tijaabiyo oo la caawiyo oo sidii cv-giisa u diyaargarayn lahaa sidii applicationka shaqada uu qoran lahaa sidii imtixaanaadka ugu fadhiisan lahaa sidii maxaa ku dhahday kaabayaasha barnaamijka isagu uu soo bartay ama tacliinta uu soo bartay kaabayaashiisii kale ee maxaa ku dhahday uu ku shaqayn lahaa oo kale in maxaa ku dhahday loo kaabi lahaa marka een shaqadoonna wax weeyaan meel saana u shaqayso saana upgrade ugu samaysa dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxday dhalinyarada iyagu aan waxba qorin waxna aqrinin shaqada doonayana sidii xirfadihii kale gacanta ku shaqaysan lahayn loo bari lahaa ayaa shaqadoonu ka shaqeeya deedna halkaas waxay istustaa waa madal ay isku arki karaan qofka doonaya in loo mar aanu wax ka weydiinay shaqalaanta baahsan ee haysata dhallinyarada waxa ay tidhi horta waa su-aal wanaagsan wasaaraddeedu waxay ka mid tahoon wasaaradaha somalilan marka dhinaca laga eego annagu waxaan aan u xil saarnaano dhinaca shaqa abuurka haddana shaqa abuurkaas markaynu ka eegayno wada waata job centerka aanu u samayno inaanu shaqo ugu abuurno dhalinyarada oonu xitaa u bislayno qaabkii ay u shaqaysan lahaayeen in wasaaraddu wakhtigan xaadirkaa nasiib wanaagsan duuqa la yidhaahdo horumarinta somalilan ayaa waxay ka heshay ayaa waxay ka heshay maxaa ku dhaday dhaqaale insha allah sanadkan ka ama ayuu barnaamijkaas bilaabmi doonaa barnaamijka waxaan ku eegaynaa in dhallinyarada shaqo khaasa lagu abuuro laakiin wasaaraddu waxay kala mid tahay wasaaradaha kale maxaa ku shaqaalaysiinta annaguse waxa weynaanu xil iska saarnaa waxa inaanu u bislayno qofka dhallinyarada ah ama shaqadoonka ah ama haweenada ma ha yaraade inuu u bislaado inuu shaqadaa doonayo inuu qabto inuu qabsan karo oo markaa deedna wixii ka dhimanay aqoona ama farsamo ah inaanu ku kaabno si uu qofkii shaqo u helo uu de marketka shaqo uga heli karo dhinaca marketka shaqada ama suuqa shaqada sida ay tahayna hadii jeraale waanu eegnaa meelaha baahiyu ka jiraan maxaan ku dhahday waanu aragnaa u baahan in dad loo tababaro ama dad lagu shaqaalaysiiyo kuwaasna aad baanu maxaan ku dhahday aanu ula riixnaa markaa guud ahaan shaqooyinkanu qabanaa waxa weeyaan daylan ma hayno iminka kambani manihinoo odhan mayno intaasoo kunoo qof baanu shaqaalaysiinay sanadkan laakiin dadkii shaqaalaha doonaya shaqada ayaa waxaanu u samaynaa fursad ka caawinaysa inay shaqo helaan oo ama aqoontoodii kor loogu qaadayo ama xirfadoodii kor loogu qaadayo sanduuqaasna insha allahu tacaala markuu bilaabmo sanadka dambe waxyar maalmahabay naga xiga uu bilaabmo kole waxa laga yaba inuu sanadka dhexdiisa bilaabmo oo waqtigeeda mashaariica lasoo daayaaba de iska bisha afraad iyo bisha shanaad iyo meelaha iska noqda in maxaan ku leeyahay dhalinyaro fara badane ay maxaan ku leeyahay shaqo ka heli doonaan in mashruucaas oo laga shaqaalaysiin doono iyadoo kriteeriyada lagu xulan doono dhalinyarada na la samayn doono lana gaarsiin doono bulshada oo dhan in maxaan ku leeyahay si feera gobolada iyo degmooyinka iyo cid walba loogu xaqsuuri doonaa sidoo kalena waxa ay ka hadashay muddadii ay xilka haysay iyo waxyaabihii u qabsoomay iyadoo arrintaasi faahfaahin ka bixinaysana waa tan anagu aan anigu aan shaqada imika waxaan joogaa sanad iyo badh laba arrimoodoo guul ah oo aad iyo aad u weyn baa horta maxaan ku dhahday labadaas sannadood dhacay sanadkii two thousand thirteen oon bartankiisii imi iyo sanadkan maxaan ku dhahay two thousand fourteen ee iminka dhammaaday labadaba laba arrimood oo aada iyo aad muhiim bulshadeena uga ah ayaa xukuumadda ku tallaabsatay oo markaa yareeyeyba xitaa dadkii in la shaqaalaysiiyo dhinaca xukuumadda labadaas waxay ahayd mid waa darajadii maxaan ku dhahay ciidamada oo la bixiyey oo dee alifkii la bixiyaaba lacagtiisiibuu lasoo kordhay deedna dowladdu markaa xoogga waxay saartay in darajada la bixiyo lacagta ciidamadana markaa ay kor loo loo qaado iyaga darajadooda lagu salaynayo marka waxaaba yaraydba sanadkaas shaqaalaysiinta la shaqaalaysiinaya waa la dhimay waa la joojiyey hay-ada wasaarado fara badan wasaaraddeeduna marka horeba shaqaalo fara badan lahayd oo kuwa aan waxba sanadkaas la siinin baanu ayaan anigu ku jirnay maxaan ku dhahay sanadkan two thousand fourteenkana waynagan u diyaargaroobeynay maxaa ku dhahdaye doorashooyinkii oo sanadkii two thousand thirteen aan imi dee already tio sanadka bajetkiisa aniga wiiga horreeyey laakiin sanadkan ka hadlaya waxa weeye labadii kun iyo afar iyo tobankii markii darajada ciidanka la bixiyey sanadkaas shaqaale badan lama qaadanin oo adinku waa ka warhaysaan sanadkan imika maanta aynu ku jirno two thousand fifteenka inoo soo bilaabmaya miisaaniyadda hadda la baaskareeyena waxaynu ognayn in dalku doorashooyinku u diyaargaroobayo marka iyagana lacag fara badan lacagtii loo qoondiyey dowladda miisaankii dowladda la saaray sheerkii dowladda la saaray lacagtaa inay ka bixiso ee kaga soo aag aaggii kusoo beegmay dowladda miisaaniyadda ku tartay marka taasna waxay la timi hawsheeda oo de shaqaalihii la qori lahaa markuu dalkii doorasho laba doorasho waaweyn uu gelayo tii madaxtinimada iyo tii baarlamaanka oo la oo maxaa ku la gelayo in maxaa ku miisaaniyad fara badan halkaa lagu lagu lagu bixiyo oo taana maxaan ku idhaahday dowladda xoogay saartay shuruuddeedu way buuxisay in miisaaniyadda bay ku dartay markaa deedna waa taasina dee dhinaca kale waxay naga tusaysaa dowladdayna ka go-antahay in maxaan ku idhahday doorashooyinkii la qabto wixii farsamo ee xumaada dowladdu shaqo kuma laha laakiin dowladda waxaa xaq loogu leeyahay inay u diyaargaroodo doorashada iyo in kharashka kaga soo aaday doorashada ay bixiso ee suurtogelinaya in doorashada la qabto markaa taana maxaan ku arrintaas weyne muhiimka aad iyo aad u wanaagsan ayaa maxaan ku dhihi jirtay weliba sanadkii hore tuutosofoodhiin aan idinku noqday shaqaaliheena dowladdana boqolkiiba labaatan mushaarkooda la kordhiyey kuwii hore joogay marka waxay yareeyeen kuwii dambe la qaadan lahaa ay laba ay arrimahaasoo dhami ay yareeyeen oo dee macquul ah marka wasaaradeeda shaqaalaheedu aad buu u ballaaran yahay marka horeba wuu badnaa tiro aad u badan bay ahaayeen gobolada oo dhan somalilan gobol aan xafiiska wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada aanu ka furayn ma jiro marka taasaa ku tusaysa wasaaradda shaqaalaheedii kabasitigeedu sida u ballaadhay oo maxaan ku weye mar haddii maanta somalilan gobol walba iyo degmo walo gobol maxaan u gobol kastoo ka tirsan somalilan laga soo helayo in maxaan ku idhahdaay xafiiska shaqada iyo arrimaha bulshada iminka tusaale ahaan haddaan idiin soo qaado magaalada baran oo kale oo somalilan ka tirsan xafiiska loogu horfuray ee ilaa maanta calanka somalilan ka bibanaya waxa weeyaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada intaasoo sannadood ayay halkaa keligeed ay maxaan ku dhahay wasaaraddaas ay ka furnayd marka meel aanay ka furnayn wasaaraddu
ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada marwe shukri xariir ismaaciil ayaa dhammaanba shacabka reer somalilan ugu baaqday meel kasta oo ay joogaan in ay ilaashadaan nabadda ay ku naaloonayaan mid baan leeyahay waxaan leeyahay somalilan maanta qof kasta oo somalilandar ah oo somalilan ku abtirsada adduunka meel kastuu ka joogaba waxa weeyaan dhiiggiisii iyo dheecaankiisii iyo tacabkiisii iyo garashadiisii idinkoo yaryar oo laga yaabo qolidii naamka wareysanaysa inaydan xitaa halganna ka soo qaybgelin haddana waxaa dhiiggiina ku abuuran cabdiqaadir cabdiraxmaan habane shabakadda wararka ee wajala news magaalada hargeysa